soomaalidan dhegeysanayana sidoo kale horta wax weliba waxay ka yimaadaan asalka kadibna furuucda ay usoo gudbayaan haddii asalka markiisa ugu horeyso si ay wax u maartay ay u arkaan wixii ka dambeeyane iyagana saameynteeday ku leedahay aniga mowqif ahaan horta dawladdu inay ka qaadato mowqif dhexdhexaad arrintaasi dadkii soo dhaweey baan ku jiray welina fikirkaasi wax ka bedelan ma aaminsani maxaa yeelay dadka isqabtay waa dad walaalaha iyaga ka dhexeeya waxay iyagu markaasi isku haystaan kala og dowladda soomaaliyeed laakiin inay iska noqoto ma aragtay iska raac ama hayaraac waa laga fiican yahay maadaama labadaba ay u siman yihiin oo aan xiriir wanaagsan la leenahay dowladaha khaliijka kuwa imaaraadka iyo sacuudiga iyaga hadda ay hogaaminayaan iyo inta kale ee iyadana qayb ahaan dhexdhexaad ka noqotay marka laga yimaado qatar iyagana kuwo kale oo iyagana sidaas oo kale support garaynaya ayaa jira marka meel annaga hadda ee na qaado ma aha dowlad iyada u baahan dhinacyo kastaba inay aada uga taxadirto waxa kaga imaanayo dibadda waxa markaa kaga imaanaya gudaha wax badan inay xisaabtanta la rabo ayaa nahay marka inay amuuraha marka sidaasi iyada hadda ay u fakertane de kulley waxaan dhihi karaa waa muwafaq rasuulka sal allau alay wasalam khayrulumuuri awsatuhaa wey umuur markay sidaan oo kale iyada xaaladdu iska tahay adiga intii labada dhinac midkood ku eegi lahaa in dhexdhexaad laga ahaado laakiin dowladaha khaliijka waxaan ogaya inay maalunan heshiinayaan dowladana markii ugu horeysay maaha mowqif dhexdhexaad ay qaadato xilligii maxamed siyaad bare alla irxamo kacaankii dowladaha carbeed marka xiriirka ay u jareen masar annaga shirkii camp david ee iyaga heshiiska ay la galeen wadanahoodii ayaga ay u arkeen in israael ay carab la heshiiyaan go-aan iyada ee dowladnimo ay gaartay ay ahayd soomaaliya iyo cumaan iyo suudaan iyo maartay yeman mi ayaa ku hareen intii kale xarig ay u jareen markii dambena ayagoo mid mid usoo xaluulanaya ay masar ay u yimaadeen oo lasoo celiyey weliba maaragtay xaruntii qaahira ee jaamacadda carabta oo loo raray tunis amuurahaas oo dhan waa taariikh wax lasoo maray waayo berina kuwan way ka dhowdahay arrinta sida furud inay ku heshiin karaan maxaa yeele dowladaha waaweyn ayaa hadba siyaasadaha khaliijka iyaga hore iyo gadaal u rara maantana waxay ka taagan yihiin mowqif dhexdhexaad oo maraykanka uu ugu weyn yahay dowladihii marka ee sidaa danahooda waaweynaa ee labadaba gacan saar oo shalay oo iyagana laftirkooda haddii ay yidhaahdaan beri intay u yeeraan kaaliya nasoo hor fadhiista aan ogahay inaysan muranka keenayn marka dowladda soomaaliya inay ku fududaato waa laga fiican yahay sidanna hadda waa siyaasad wanaagsan oo iyada ay qaadatay laakiin baa meesha taalo laakiin dowladdu maxay kala oo iyada wixii looga baahnaa inay kusii fakarto haddii caqabado ay jiraan oo ama beri ka hor imaan kara ama loo baahnaa inay diyaariso barnaamijkii ayada waxa kaga imaan karo ay kaga hortegi lahayd ama ku daweyn lahayd ay ilowday taabaana hadda keenaysa wax badan inay iyagu kulliyaadkii maaragtay waxyaabihii ahaa inay juzay-aadkii ama furuucdii inay ayaga ay saameyn ku yeeshaan marka ugu horeysa mid weliba cudur gaar ah bay qabaan markaan fiiriye aniga maamul goboleedyadu maaha mid iska timid sheekadu dowladaha hadda wax saameynta ku leh arrimahan hadda aada uga shaqaynayo dowlada hadda inta ku leh maaragtay safaarado iyo kuwa aanan ku lahaynba weyn yihiin inta badanna meesha hadda la aadayo oo badan waa imaaraadka imaaraadka safaaradeeda inta ku taalla inay dowladeena iyada ay ka yacni warqabi weydo ama iyada siyaasada meesha iyada loo baahan yahay iyada markaasi lagu maleegayo ama laga sii maaragtay maaragtay laga diyaarinayo inay iyadu safaaradii dhigeeda ahaa ee wax warbixin ah wixii jiro inay iyada isla heli weydo ama wixii iyada xataa iyada inay u baahan tahay dowladan iyadana caawinaysa oo ciidankeedii dhisaysa oo maanta mushaharooyinkeedii siinaysa oo ciidamada maanta nabadgelyada xamar inta islaaxisa iyaga boqolkiiba sideetan ay yihiin kuwii iyada tababarka siisay waxyaabo fara badan oo mashaariic kale oo iyadana ay isleedahay ma aha markii ugu horeysay ee tallaabada hadda ee la qaaday ee iyaga lagu dhaqaaqayo imaaraad somalilan bay xiriir lasoo yeelatay badii berbera bay iyadu maartay iyo saldhig baa lasoo sheegay dowladana way aamusnayd puntland ayaa sidaasoo kale lasoo samaysatay dowladani way aamusnay ilaa aakhira saaca ee koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo maaragtay ee iyagana dhinaca kale ee galmudug ay soo galaan sheekada dowladdu waxaasoo dhan maxay samaynaysa dowladdu ayada ah dowladii dhexe tan muctarifka ah jaamacadda carabtay ka tirsan tahay jaamacadda carabta haday iyada iyada siyaasadeeda ay qancin weyso xataa dowladaha kale ee iyaga jooga sharci baa jira qabanaya oo meela iyada maanta ay ka dacwooto iyo meela iyada u gudbiso ayay heli kartaa oo waayo dowladihii carbeed miyayna duminayaan mise wayna dhisayaan miyayna kala qaybinayaan mise wayna midaynayaan dowladu meel ay geysay ilaa iyo hadda aniga garan maayo meelay iyada hordhigtay ee iyada waxa hadda iyada iyada maanta ay ka cabanayso ma ujeedno madaxweynaha ugu dambeeyey qaahiruu tegay dowlada masarna waxay kamid tahay xilfiga oo hadda oo maanta imaaraad iyo maaragtay sacuudiga ay ka tirsan yihiin iyo baxrayn haddana madaxweynaha wuxuu kala soo laabtay masar danteedii miyay kala soo hadashay tan ma ku soo qaaday ilaa ay hadda wax laga shanqariyay ma jiraan marka arrintani socota ujeeda la-aan kumayna imaanin ujeeda la-aanna ma socoto laakiinna dowladdu ayaa seexatay isdhigatay waxa iyada iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyane inay usoo bandhigtay ma jiraan golo shacbi baan nahay baarlamaanaan ka tirsannahay maamul goboleedyadu waxay ku leeyihiin xildhibaano dowladda dhexe waxay ku leeyihiin xukuumadda waxay ku leeyihiin baarlamanka marka wixii layskama warqabo wada shaqayn ma jirto marka waxyaabo fara badan baa marka waxaa keeni kara inay kala daadsanaantaasi sababto inin weliba meeshuu ka buskicin kara uu ka buskiciyo
dhaqdhaqaaqa safaaradda imaaraadka oo ay la sameynayso xiriirada maamul goboleedyada taasi ma loo aaneyn karaa in imaaraadku ay sameeyeen galaan kale ay kusoo jiiteen hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo hadda keentay inay raacaan isbeysiga sacuudiga
maxaa diidaya safiirku isaga shaqada uu qabanayo horta maxay tahay dowladiisa siyaasadeeda iyo danaheeda waa inuu ka shaqeeyaa ama adiga ha ku dhibto ama adiga ha ku farax geliso hadduu asaga ku guulaystayna dowladiisa wuu ka ammaanan yahay xaggeeda wuxuu ka mudan yahay nin diblomatsi ah ee wadanka asiga uu joogo awood uu leeyahay inuu wax ka bedelo xataa haddii iyada siyaasad ahaan dowladiisa ayna isku wanaagsaneyn ama hanka iyada ay ka leedahay wadankaas inuu xaqiijiyo taa dowladiisa kaarkaasi ayaa asaga uu faa'iidada ugu weyn ee maanta uu qabi karo haddayba hawshaa isaga qabtay iyo intii kale asiga gacan ku siisay ayay ku heli karaan magac iyo maamuus laakiin annaga doorkeenii aawe annaga doorkayagii aawe ma dowladda iyadu aanan jaanis siinayn ma iyadaanan dowladdu laftirkeeda qadarinayn dadka shaqada iyada loo baahaya inay u dirsato oysan iyadu ogolaanaynin inay dadka ay dhegaysato ama dadka ayaga u qaadi kara dowladda mas-uuliyadda noocaas oo kale aadanba gacanta ku haynin waayahay ma waxaa jira qodob hogaamiyaasha maamul goboleedyada u ogolaanaya in heshiis arrimaduwadeed ay galaan markaan eegno noocan federaalka oo soomaaliya qaadatay ma waxaa jira qodob noocaas ah oo hogaamiyaasha awood siinaya ma jirto ma jirto walaalow siyaasada arrimaha dibadda dowladda dhexe ayaa iskale dhowr waxaa jira oo maaragtay amuurood oo dowladda dhexe mooyaane maamul goboleed aanan shaqo ku lahayn immigrationa ka mid eh oo maanta baasaboorada iyo jinsiyadaha waxaa kamid eh maaragtay gaashaandhiga ka mid ah waxyaabo waxaa jira oo ayada dowladda u gaara oo lama taabtaan ah oo ayada mooyaane cid kale ee aanan shaqo ku lahayn inay samaysato wixii oo dhan ayadoo awalba laysdhexyaacay oo haddaad dibadda adiga aad tagtid arkaysid wasiir maamul goboleed ka socda iyo wasiir dowladda dhexe ka socda oo protocolkii qaadanayo wasiirka maaragtay ee maamul goboleedyada oo kii dowladda dhexe ka socday waxba aanan ahayn laba arrimoodna way sababtaa dowladoo aanan dad qualified ah oo badi maaragtay oo iyada siyaasadaha iyo meelaha dowladda loo baahaya in laga iibiyo oo iyada iyada ay mudan tahay inay u dirsato dad dhisan ayaa waxaa kuwa iyada ay u dirsanayso ka xoog badan aqoon ahaan iyo waayaragnimo ahaan kuwa maamul goboleedyada meesha u tegayo marka adiga qof dhaga xiran indha xiran meel wax loo waday meel kale aanan garanayn iyo nin soo gaamuray ku soo micyo jabsaday ee siyaasada ee asaga dalka uu tegayo xog ogaal fara badan soomaalidana qabiil baa dardaray jaaliyad walba ninka u tago ayaga reerkeeda ah hadduu wasiir yahayna kaasay soo dhawaysaa hadduu yahay taliye ciidana kaasay soo dhawaysaa haddii iyada ay noqota xataa xildhibaan kaasay soo dhawaysaa allaahuma in yar marka dadka qaarkii ee laga yaabo oo personality iyo ixtiraam gaara ay siinayaan dadka soomaaliyeed ee xilkaas ka qaarkood marka arrimahaas oo dhan dowladani waxay noqotay iyadana shaliidis bilisow ayaa qolo la yidhahda soomaaliya jirto keligeeda ayaa waxay noqotay miday iyada caqligii maraykan iyo yurub iyo australia iyo ee iyada kala simin inay wadankan inay ku qiyaasto oo dadkaan oo dhanbe dadkii hortooda soo jabay dadkii soo shaqeeyey dadkii waayo aragga ahaa dadkii ee wax weliba iyada inay la kaashato la rabayni way iska fogeysay amul goboleedyada qaarkoodna waxay u caraysay in xataa miisaaniyadii lagu xumeeyey wax kale iskaba dhaafo oo waxaa la yidhi intaas intaas qaabkii marka xataa dowladii intaan oo dhib soo socday ajenda maalin xataa inta anaga lalala horkeenay baarlamaanaan nahay lagama doodin mana nala soo hordhigin maamul goboleedkaana sidaa sameeyey kii ugu horeeyay dili ilaa maxaanka yarnaa talaan ka bixin lahayn laakiin wixii oo dhan waxay iska noqdeen wax uun hal meel kasoo baxay meeshaasna ku noqonaysa waayahay wax ku dheelaysa intii wax hagaajinaysan aan kala soconayn mudan xildhibaan markaad eegto wareegtooyinkii kasoo gala baxay puntland galmudug iyo koonfur galbeed oo hadda ku jira federaalkan markaan ka tagno somalilan waxaa ku qoran in xiriir taariikhi ah oo ganacsi oo iskaashi ah ay leeyihiin soomaaliya iyo sacuudiga iyo imaaraadka taasina ay keentay in go-aankaas ay qaataan iyagoo og in dastuurka uusan u ogolaanayn marka soo lama odhan karo sababo macquul gal ah ayay keeneen hogaamiyaashaas oo ay ku doorbideen inay raacaan isbeysiga sacuudiga
aniga aniga aniga aada itiraadid dowladii dhexe aan hoos tegayay ee aniga aan ka ahaa gobol ka mid ah goboladaasi haddana inaad tirahdid aniga iyadu kuma xirni ee go-aankayga ee arrimaha dibadda iyo siyaasadeeda anigaa u madax banaan meel islama wada gasho dowladani ha jeclaadaan ama ha necbanaadaano waxay waajib ku tahay horta marka ugu horeyso inay wixii arrimaha dibadda ee ayaga khuseeya sida dastuurka uu qorayo in dowladda dhexe looga dambeeyo dowladaha waxaa sameynayna way og yihiin in dowladda muctarifka ah ee wadanka in la weydiisto ay tahay dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare uu ka yahay maxaad aragtay prime minister khayre gudoomiye baarlamaan uu gudoomiye u yahay mudane jawaari laakiin hadday jaantaar rogan ay tahay dowladda soomaaliyeed iyada maarta kuma dhacdo inay imaaraadku iyada ay farageliso oo iyada imaarad ka mid ah imaaradahaasi waxa ay rabto iyada inay la tagto iyadoo kii dhexe ee maarta ee dowladda ay joogto ama amiirkii sare ee waxaasoo dhan hoos tagaayan uu joogo ama boqorkii sacuudigoo joogo in iyada dowladda soomaaliyeed iyada ay la yeelato maarata xiriir gaar ah abha iyo maarata iyo jadda iyo maka iyo meeshii kale iyada markaasi loo baahanya ama daa'if
waxaad noo soo koobtaa bal haddii maamul goboleedyadii ay sidan kusii socdaan oo hadda intii dhimanna ay go-aanadaas sii qaataan hadda intooda badanba way qaateen ma la odhan karaa dowladda waxay ku qasban tahay in go-aankii dhexaadnimada ay ka laabato oo ay raacdo isbahaysiga sacuudiga
iri dowladdu hadday iyada mar ay noqoto in sidan oo kale iyada hadday adiga laga soo maaragtay weeraro dhinac kasta inay si furuda isku dhiibto berina wax kala imaanayo sidaasay noqonaysaa dowladdu way ka adag tahay way ka xoog badan tahay haddii iyada itaalkeeda id ay garanayso marwadiga waxaa la yiri xooga intaa la eg haddana duurka kula jiro waxyaabaha dadka ee isweydiiyaan waaye dowladda hadday iyada xoogeeda ilaahay ma garansiinin xoog bay leedahay dowladdu waa dowlad caalamka iyada tan la dhegeysanayo iyada ah madaxweyne farmaajo ayaa wadankan madaxweyne u ah khayraanna u ah ra-iisul wasaare ama meel laga ictiraafsany meel aan laga ictiraafsaneenba ayaa soomaaliya waxay u noqdeen inay ayaga hogaanay yihiin laba aqalay maanta yeelatay aqal golaha shacabka iyo aqal sare siyaasadii meesha wixii ka faracmay waa halkoodii haddii la waayo wada shaqayn dibkeeda ay leedahay maxaa yeele daraad london baa la wada tegay waxaa lagu wada daba saftay maaragtay la yidhi madaxweyne halaan leenahay sirkaasnimadaasi iyadoo maanta aan ku ammaanayn ilaa welin hadda ninka keliya harsan uu yahay waa madaxweyne axmed madoobe ee jubbaland ninka oday u ah ilaa iyo haddana ninka firfishadiisa sidaan dareemayna uu yahay nin culus dowladdu marka indho furan male dhiga furan male ayadaa waxaan isku go-doomisay waxa kastana marka waxay taallaa keligaa cunow keligaa cilcilima maqli jirtay ayadiyaa dowladdu waxay noqotay mid ayada hayndaab yar